بsم اللh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاaلمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم qال المؤلف رحimه الله فصل جamيiع ma تqdma min الmcرabaaت waxyaabaha aan soo marnay dhammaantood oo mucrabaadka ah ayuu wuxuu rabaa si duuduub ahaana inuu uga hadlo mucrabaadka aan soo marnayna meeqay ahaayeen sideed lix asmaa ah iyo laba afcaal ah sideeddaas lix ka midana asmaada ay tahay laba ka midana afcaasha ay tahay qayb ka midana xarakaada lagu craaba qayb ka midana xuruuf xarakaadka waxaa loola jeedaa kordhig iyo hoosdhig iyo god iyo xarakada cadamkeeda oo ah sukuunka asna xarakaadkaa lagu tirinaa ficilka mudaaric asaxiixu alaakhir alladii lam yatasil biaakhirihi shay waxaa lagu jasmiyaa sukuun soo maaha sukuunkaa la soco xarakaadkuu raacsan yahay inkastoo xarako uusan ahayn lianna sukuun cadamu lxaraka marka wixii xarako cadamkeeda ahna xarakadaa lagu xisaabinaa qayb ka midana waxaa lagu icraabaa xuruuf xuruuftaasoo loola jeedo waaw iyo alif iyo ya iyo nuun iyo xarafka xadafkiisa oo ah xadfu nuun ficil mudaaric aladi itasala bihi alifu tahniya ow waaw ljamaaca ow yaau lmu'anahati almukhaaaba haddii la nasbina ama la jasmina waxaa lagu nasbiya ama lagu jasmiyaa xadfu nuun xadfu nuunkaasna wuxuu ku tirsan yahay xarakaadka ilaan waxaa la jaray waa maxay xaraf miya mase xarako xarafaa la jaray soo maaha xadfu nuun macnihiis waa maxay nuun baa la jaray nuunkuna waa xaraf ee xarako maaha marka xaraf haddii la jaro wuxuu ku xisaabsan yahay jaritaankaasi xuruufta xarako haddii la jaro oo sukuun ah ilaan sukuunku waa xarako meesha laga qaaday haddii xarako meesha laga qaado oo sukuun meesha u yimaadana sukuunka wuxuu ku xisaabsan yahay maxay xarakaadka faslun fii jamiici maa taqadama min almucrabaat waa fasl ku saabsan wixii aan soo marnay oo mucrabaadka ah faslun jamiicu maa taqadama min almucrabaati qismaani wixii aan soo marnay dhammaantood oo mucrabaadka ah waa laba qaybood qismun qayb ka mida labadaas qaybood yucrabu bilxarakaati waxaa lagu icraabaa xarakaat mucrabaadka waa laba qaybood qayb ka mida xarakaadaa lagu icraabaa wa qismun qayb kalena yucrabu waxaa lagu icraabaa bilxuruufi xuruuf faladii qismiga yucrabu bilxarakaati xarakaadka lagu icraabo arbacatu anwaacin waa afar nooc xarakaadka waxaa lagu icraabaa afar nooc sideeddii marka meeqaa ka soo hartay yaa afartaasna waxaa lagu icraabaa xuruuf marka afar iyo afar ay u kala qaateen la soco inta xarakaadka lagu icraabaa ee afarta ah waa saddex isim iyo hal ficil inta xuruufta lagu icraabaana waa saddex isim iyo hal ficil marka afar iyo afar ay kala qaateen oo mid kastana saddex iyo hal uu ka kooban yahay faladii yucrabu bilxarakaati arbacatu anwaacin wa afar nooc alismu lmufrad isimka mufradka ah wa jamcu taksiiri jamcu taksiirka wa jamcu lmuanasu saalim iyo jamca dadigee badbaaday intaas waa asmaadii iyo walficlu lmudaaric ficilka mudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay kaasna waa ficil wa kulluhaa dhammaantood afartaas wa kulluhaa dhammaantood turfacu bidamati damaa lagu icraabaa yacni waxaan ula jeedaa damaa lagu rafciyaa afartooda damaa lagu rafciyaa isimka mufradka ah haddii la rafcina damaa lagu rafciyaa jamcu tagsiirkana haddii la rafcinaa damaa lagu rafciyaa jamcu lmuanasu saalim haddii la rafcinaa damaa lagu rafciyaa ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay ama sicil aakhir ha ahada muctal aakhir ha ahada haddii la rafcinaa waxaa lagu rafciyaa damo wax ishkaala ma laha soo maaha waxba kama soo bixin wa tunsabu dhammaantood waxaa lagu nasbiyaa bilfatxati fatxaa lagu nasbiyaa isim mufrad ah haddii la nasbinaa fatxaa lagu nasbiyaa sax jamcu tagsiir haddii la nasbinaa fatxaa lagu nasbiyaa waa sax jamcu lmu'anasu saalim haddii la nasbinaa laakiin fatxa laguma nasbiye kasra lagu nasbiyaa marka ka soo reeb ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shay haddii la nasbinaana fatxaa lagu nasbiyaa maxaa noo soo baxay haddaba wa kulluhaa tunsabu bilfatxati yaa nooga soo baxay jamcu lmuanasu saalim jamcu lmuanasu saalim wa kulluhaa turfacu bidama miyuu ka soo baxay mase watunsabu bilfatxu ka soo baxay watunsabu bilfatx xaalatu nasbaha midkaasahay marka wa tukfadu waa la khafdiyaa bilkasrati kasraa lagu khafdiyaa wixii khafdo uu geli karaa laga wadayaa afartooda saddexna asmaa ay ahaayeen midna ficilu ah midka ficilkaa ka reeb ilen isaga lama khafdiya saddexda asmaada ah wuxuu ku yidhaahday kasraa lagu khafdiyaa isimka mufradka ah wuxuu ku yidhi kasraa lagu khafdiyaa laakiin waa hadduu yahay munsarif hadduu hayru munsarif yahay ka bixi marka jamcu tagsiir haddii la khafdinaa kasraa lagu khafdiyaa waa hadduu munsarif yahy hadduu hayru munsarif yahana ka bixi asagana jamcu lmuanas saalim haddii la khafdinaa kasraa lagu khafdiyaa waa sax maxaa noo soo baxay haddaba wa tukfadu bilkasrati yaa nooga soo baxay isim mufrad ah oo hayru munsarif iyo jamcu tagsiir labadooda marka alismu ladii laa yansarif isku dheh alismu aladii laa yansarif asagana wuxuu nooga soo baxay wa tukfadu bilkasra wa turfacu bidamana noogama soo bixin wa tunsabu bilfatxana noogama soo bixin laakiin wuxuu nooga soo baxay wa kulluhaa tukfadu bilkasra hadda ma yaqaan haysanaa ya imisaa banaanka taalla labo jamcu lmuanasu saalim iyo alismu ladii laa yansarif wa tujamu waana la jasmiyaa bisukuuni sukuuna lagu jasmiyaa jasmayaa aqbali kara halka ficil ilan saddexda kale lama jasmiye ficlu lmudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay wuxuu ku yidhi waxaa lagu jasmiyaa sukuun laakiin hadduu yahay saxiixu laakhir amaa hadduu muctalu laakhir yahay xadfu xarfi lcil ayaa lagu jasmiyaa marka ka soo saar asagana meeqay noo noqdeen saddex jamcu lmuanasu saalim oo xaalatu nasbaha noo soo baxay alismu aladii laa yansarif oo xaalatu qabdaha noo soo baxay iyo ficil mudaaric almuctalu alaakhir oo noo soo baxay xaalatu jasmaha saddexaan haysanaa marka saddexdaas wa kullu haadii oo uu camimay caamka uu ka dhigay bay nooga soo baxeen la socdayaa wa kharaja can daalika warkaas aan kuu soo sheegay waxaa ka soo baxay halaathatu ashyaa saddex shay baa ka soo baxday alismu aladii laa yansarif isimka hayru munsarifka ah alismu aladii laa yansarif isimka hayru munsarifka ah mufradan kaana mufrad haaya oo jamca tagsiirin haaya fa inahu yukfadu bilfatxati asaga waxaa lagu khafdiyaa fatxo ee kasre laguma khafdiyo waa noo soo baxay xaalatukhafduhu noo soo baxay sooma jeedid maa lam yudaaf haddaan la idaafaynin oo tadkhul calayhi al ama markaas al aysan gelin oo haddii la idaafeeyo ama al ay gashana asalkiisii u laabanaa markaas waxaa lagu khafdinaa maxay kasro wa jamcu lmuanasi saalim iyo jamcu lmuanasu saalim fa inahu jamcu lmuanasu saalim yunsabu waxaa lagu nasbiyaa bilkasrati kasraa lagu nasbiyaa isagana waa noo soo baxay wuxuuna nooga soo baxay xaalatu nasbihi waalficlu lmudaarici ficilka mudaaric almuctalu laakhir fa inahu yujsamu waxaa lagu jasmiyaa bixadfi aakhirihi isagana wuxuu noo soo baxay xaalatu jasmaha saddexdaas sheey ayaa ka soo baxday wa kullu haadii uu dhahayay wataqadamat wayna soo hormartay amhilatu daalika kuwaas aan kuu soo sheegay tusaalooyinkoodii way kuu soo hormareen waaladii qismiga yucrabu bilxuruuf xuruufta lagu icraabo arbacatu anwaacin waa afar nooc afartaas nooc saddex ka midana waa asmaa halna waa ficil almuhanaa muhanaha iyo wamaa xumila calayhi iyo wixii mulxaq looga dhigo wa jamcu lmudakari saalim iyo jamcu lmudakaru saalim wamaa xumila caleyh wixii mulxaq looga dhigo walasmaau sita asmaau sitaha saddexdaas marka waa asmaadii iyo walamhilatu اlkhamsa amhilatulkhasmaha amhilatu lkhamsaha oo ula jeedo afcaalu lkhamsa amhilatu lkhamsana waa la lahaa afcaalu lkhamsana waa la lahaa waana ficil mudaaricu alifu tahniya ama waaw ljamaaca ama yaau lmuanahati almukhaataba xagga dambe ay ka raacday kaasna marka waa ficil waa saddex asma ah iyo hal ficil ah walamhilatu lkhamsa faama almusanaa musanaha miyaa fa yurfacu bilalif mid kastoo ka mida in xuruuf lagu icraabo soo inaad ogaato ma aha faama almusanaa musanaha fa yurfacu bilalif alif baa lagu rafciyaa aliftuna waa xaraf wa yunsabu waxaa lagu nasbiyaa wa yujaru lagu jaraa bilyaa ya-da ya-duna waa xaraf ya-daasoo almaftuuxi maa xaraf uu kor dhigan yahay qablaha iyada ka horeeya ya-daasoo almaksuuri maa xaraf uu hoos dhigan yahay bacdaha iyada ka dambeeya wuxuu leeyahay musanaha xaalatu nasbaha markuu joogo ama xaalatu khafdaha marka uu joogo waxaa lagu nasbiyaa ama lagu khafdiyaa sooya ma aha ya-daas xarakada ka horeyda waa fatxo xarakada ka dambeydana waa kasro rajulayni markaa leedahay wuxuu ku nasbisan yahay ama ku khafdisan yahay maxay ya-da ya-daas fatxaa ka horeyda oo laamta saaran kasrona way ka dambeydaah oo nuuntay saarantahay rajulayni saas daraaddeed wuxuu yidhi almaftuuxi maa oo la kordhigay xaraf qablahaa ayada ka horeeya ya-da xarafka ka horeeya wuu kordhigan yahay rajulayni ya-da yaa ka horeeya xarafka ka horeeya waa kee laamtaasi way fadxisan tahay almaksuuri maa xarafna uu hoos dhigan yahay bacdaha ayada ka dambeeya ya-da yaa ka dambeeya nuuntuna way kasrisan tahay wa ulxiqa bihi musanaha waxaa mulxaq looga dhigay ihnaani wathnataani ayaa mulxaq looga dhigay wuxuu rabaa meeshaan marka inuu mulxaqaadkii u galo musanaha mulxaqaadka musanaha wuxuu rabaa waa ihnaani iyo ithnataani iyo hintaani muطlaqan ayadoo wax qeyd ah aan lagu xirin ihnaani iyo ithnataani iyo hintaani waa mulxaqaadka musanaha musana xaqiiqaha marka ma aha oo maxaa diidaya in musana xaqiiqaha waayo la yidhaahdo musanuhu sow laba mufradoo la isu geeyey ma aha mufrad iyo mufrad la isu geeyey markii rajul iyo rajul la isu geeyo bay waxay noqdaan musano soo ma aha hadda marka ihnaani ithnun iyo ithnun la isu geeyey ma aha ilan ithnun ma jiro marka mufrad ma laha musanaha waxaa laga maarmaana inuu mufrad leeyahay laba mufradoo la isu geeyey marka waa inay jiraan labadaas mufrad marka la isu geey bay marka musano noqdo marka ihnaani hadde mufrad ma laha laa waaxida lahu min lafdihi ihnaani iyo ithnataani iyo hintaani mutlaqan oo wax shuruud aan lagu xirin haddaba musanaha xaqiiqaa amaha laakiin sida musanaha loo icraabaa iyo wakilaa wakiltaa iyo kilaa iyo kiltaa bishardi idaafatihimaa laakiin labadoodaas waa in loo idaafeeyo ila damiiri damiirka waa in loo idaafeeyo waxaa kale oo mulxaqaadka musanaha ka mid ah kilaa iyo kiltaa laakiin shardi bay ku xiran yihin kuwii hore mutlaqan soo kuma dhihin kuwaan mutlaqan maaha shardi bay ku xiran yihin shardiguna wuxuu yahay in loo idaafeeyo damiir oo la yidhaahdo kilaahumaa kiltaahumaa kilaasoo mudaaf ma aha humaana mudaaf ilayhi kiltaasoo mudaaf ma aha humaana mudaaf ilayhi welibana u fiirso damiirka loo idaafayna waa damiiru lmusanna ee kilaahum lama dhaho kilaahuna lama dhaho kilaahumaa kiltaahumaa waxaa loo idaafayna waa damiirkaas musanaha waay waa in damiirkaas loo idaafeeyo kilaana waxaa iska le mudakarka kiltaana waxaa iska le mu'anadka markii damiirkaas loo idaafeeyo bay waxay ka mid yihiin mulxaqaadka musanaha bay ka mid yihiin ilan mufrad ma laha musanaha marka mulxaqaadkiisa waxaa loogu daray mufrad aysan lahayn bishardi idaafati meelaa damiir naxu ja-ani waxaa yimid kilaahumaa labadooda jaa marka waa ficlu maadin mabniyun cala alfati laa maxala lahu min alcraab wanuunu xarfu wiqaayatin mabniyun cala kasri laa maxala lahu min alcraab walyaau damiiru mutasil مبني على سكون في محل نسب مفعول به مقدم كلاهما وفاعل جاء مؤخر مرفوع علامة رفعه الألف ألف كلا مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى ما نبى في حرف عن حرف الخلا ومضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والميم حرف عماد مبني مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والألف حرف التثنية ألف تانوا حرف أيضا مبني على السكون لا محل له من الإعراب مركب واحد ضمير كهو هذا كلية ألف تانوا حرف التثنية miimtan xarful cimaad maxaa laga wadaa haadan mufradkana waa loo isticmaalaa jamacana waa loo isticmaalaa musanahana waa loo isticmaalaa soo saas ma ogedin inta waa loo isticmaalaa darabahu baa leedahay markaas yaa loo isticmaalay mufradkii darabahumaa markaasna darabahum markaasna inta dhan waa loo isticmaalaa markii mufradka loo isticmaalaa sideedaa loo daayaa marka musanaha loo isticmaalaana alifu tahniyo ayaa la raaciyaa haddaba haddii alifu tahniyo la rabo in la raaciyo iyaduna ay godan tahay ma suurogele haadiina waa godan tahay alifna xagga dambe inay ka raacdo oo alifu tahniya ma suurogele maya ilaan alifta xarafka ka horeeya waa inuu kor dhigan yahay mar kasta ayadiina waa godan tahay see la yeelaa waxay yidhaahdeen haadu sideeda ha u godnaato ilaan xarakada saaran oo godka waa xarakadii ku binaysneed haada sideeda ha loo dhaafo miim aan keenno aliftu fadxadii ay u saarneed aliftu fadxadii ay u baahneed aan saarno miimkaas miimkan marka waxaa loo keenay oo keliya maxay aliftan fadxadii ay u baahneed in la saaraa la rabaa marka ilaan haadu ayadoo godan alif lama imaan kartid see la yeelaa marka waa in miim la keeno miimtaas si loo saaro fadxadii aliftay u baahneed haddii jamac ay tahana miima xagga dambe laga raacin ayadu haadu way iska godan tahay waxaa leedaha darabahum sideedaa markaa isaga dhaafe wajaanii waxaa kaloo yimid kiltaahumaa kiltaahumaa markaa waa macduufu calaa kilaa wاlmacduufu calى اmarfuuci marfuucu calaamatu rafcihi alأlif niyaabaةa can الdama lأnnahu mulxaqu biاlmuhanى maa naba fiihi xarfu can xarka kiltaa waa mudaaf wlhaau damiir mutasil mabniyu calى اdami fi maxali jari mudaaf wlmimu xarfu cimaad wاlأlifu xarfu tahniya mabniyu calى sukuuni laa maxala lahu min alcraab waraaytu kilayhimaa kilayhimaa marka waa mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbihi alyaau niyaabata can اlfatxa liannahu mulxaqu bilmuhanaa kilayhimaa waa mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbihi alyaau niyaabata can اlfatxa liannahu mulxaqu bilmuhanaa kilay waa mudaaf haadana waa mudaaf ileyh kiltahimaana waa ku cadfan tahay wamarartu waxaan soo maray bikilayhimaa labadooda albaaw xarfu khafdin mabniyun cala kasri laa maxla laha min araab kilay waa makfuudun bilbaaw calaamatu khafdihi alyaaw niyaabatan can ilkasra liannahu mulxaqun bilmuhanaa maa naba fi xarfun can xaraka kilay waa mudaaf hadaasna mudaaf ilayhi fain udiifa labadooda haddii la idaafeeyo ila daahir ila lismi daahir isim daahir haddii loo idaafeeyo kaana waxay ahaanayaan bilalif alif bay ku sugnaanayaan fi laxwaali halaaa saddexda xaaladood waxaan soo sheegnay kilaa iyo kiltaa haddii damiir loo idaafeeyo in lagu icraaba xuruuf ilaan mulxaqaadka musannahay ka mid tahay xaalatu rafcahna waa alif xaalatu nasbaha xaalatu khafdahna waa yaa laakiin isim daahira haddii loo idaafeeyo oo la yidhaahdo kila rajulayni ama kilta almar'atayni haddii la yidhaahdo markaas waxaa loo idaafay isim daahir ah waxaa lagu icraabaa haddaba xarako laakiin xarako daahira maahana waa xarako muqadar ah xagee lagu qadara alifta kila rajulayni sooma dhahaydid waxay ku qadaran tahay xarakadu markaas alifta xaalatu nasbahana fatxa ku qadaran xaalatu qabdahana kasra ku qadaran macnuhu wuxuu yahay kilaa iyo kiltaa isim daahira haddii loo idaafeeyo isim maqsuur ay noqonayaan laga wadaa sida fata oo kale ay noqonayaan fataa damada iyo fatxada iyo kasrada soo laguma qadaro waxa loogu qadaraana waa liajli tacadur soo ma aha kila ay kaltaana saasay noqonayan haddii loo idaafeeyo isim daahira kaana labdood waxaana bilalfi alaxwaali halaaa wa kaana icraabuhumaa labdood icraabkoodu wuxuu ahaana bixarakaatin markaan xuruuf ma ahade markii hore xuruufeed laakiin hadda waa xarakaat bixarakaatin bay ahaana xarakaatkaasoo muqadaratin lagu qadaray fii tilka alif aliftaas lagu qadaray naxu jaanii waxaa yimid kila rajulayni labada nin mid kastoo ka mid ah wa kilta almar'atayni iyo labada haween mid kastoo ka mid ah kila rajulayni waa faacilu jaaءa muؤahar marfuuc calaamatu rafcihi damat muqadaraة calى اlأlifi manaca min duhuuriha tacadur kila waa mudaaf rajulayn mudaaf ilayh majruur bاlmudaaf calaamatu jarihi alyaau niyaabaة can اlkasra maa naaba fiihi xarfu can xaraka lأnnahu muhanan iyo wakilta almaratayni wara-ytu waxaan arkay kila rajulayni wakilta almaratayni kila rajulayn waa mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi fadxatu muqadarat cala alif manaca min duhuurihi atacadur kila waa mudaaf alrajulayn waa mudaaf ilayh majruur bilmudaaf calaamatu jarihi almaftuuxu maa qabla almaksuuru maa bacdaha niyaabata can ilkasra liannahu muhanan maa naaba fiihi xarfun an xaraka kilta maratayn waa ku cadfan tahay kilta waa macduufu calaa kila wlmacduufu cala lmansuubi mansuub wacalaamatu nasbihi fadxatu muqadarat cala lif manac miduura tacadu kilta waa mudaaf almaratayn waa mudaaf ilayhi wamarartu waxaan soo maray bikila rajulayn wa kilta almaratayn markaasna waxaa ku qadaran kasro wa amaa jamcu lmudakari saalim jamcu mudakaru saalim miya wa amaa jamcu lmudakari saalim fayurfacu bilwaawaw baa lagu rafciyaa wayunsabu waxaa lagu nasbiya wayujaru lagu jaraa bilyaaya-da ya-daasoo almaksuuri maa xaraf uu hoos dhigan yahay qabla ayada ka horeeya almaftuuxi maa xaraf uu fadxisan yahay bacdaha ayada ka dambeeya wuxuu leeyahay xuruufta afarta shay oo lagu icraabo waxaa ka mida jamcu lmudakaru saalim waxaa lagu rafciyaa waaw waana xaraf waxaa lagu nasbiyaa ya waana xaraf waxaa lagu khafdiyaa ya waana xaraf marka la nasbinaa jamcu lmudakaru saalim ama la khafdinaa waxaa lagu nasbiyaa ama lagu khafdiyaa ya ya-daasoo xarafka ka horeeya uu hoos dhigan yahay xarafka ka dambeeyana uu kor dhigan yahay waa caksu lmuhana muhanaha cagsigiisii markaa leedahay almuslimiina wuxuu ku nasbisan yahay ama ku khafdisan yahay waa ya-daas ya-daas waxaa ka horeeya miim hoos dhigan waxaana ka dambeeya nuun kor dhigan almaksuuri maa xaraf uu hoos dhigan yahay qabla ka horey almaftuuxi maa uu kor dhigan yahay xaraf bacda ayada ka dambeeya wa ulxiqa bihi asaga waxaa la daba dhigay ulxiqa bihi bi hada aljamci jamcan waxaa la daba dhigay uluu caalamuuna cishruuna wamaa bacdahu min alcuquud waxaa ka mida mulxaqaadka jamcu lmudakaru saalim uluu baa ka mida marka lagu leeyahy waa mulxaqaad macnaheedu wuxuu yahay jamcu lmudakaru saalim oo xaqiiqaa ma aha laakiin icraabtay ka waafaqsan yihiin bis uluu baa ka mid ah sida jamcu lmudakaru saalim loo icraabo kalaa loo icraaba xaalatu rafcaha waaw xaalatu nasbaha xaalatu jarkana ya maxaa u diiday jamcu lmudakaru saalim oo xaqiiqaa inuu noqdo laa waaxida lahu min lafdihi mufrad ma laha laakiin almuslimuun marka aan leenahay mufrad buu leeyahayoo waa muslim alqaanituun wuxuu leeyahay mufrad min lafdihi oo ah qaanit alcaabiduunna sidoo kale laakiin uluu laa waaxida lahu mufradu min lafdihi waxaa ula jeedaa laa waaxida lahu min lafdihi laakiin mufrad wuxuu leeyahay asaga ku macnaa ah oo ah duu uluu macnaheedu waa maxay ululcilmi markaa leedahay cilmi u saaxiiba soo ma aha marka aad tidhaahdo marka aad rabto hal qof inaad tidhaahdo cilmigu u saaxiibya waxaa leedahay duu cilmin marka mufradkiisa xagga macnaha ah waa duu laakiin mufrad oo xagga lafdigiisa ah ma laha saas daraaddeed jamculmudakar saalim ma aha wa caalamuuna iyo caalamuun laamtu waa kor dhiganta yaa caalimuun ha dhihin caalimuun haddii la yidhaho jamcu mudakar saalim oo xaqiiqo ah ilan waa jamcu caalime laakiin caalamuun baa la rabaa oo loola jeedo makhluuqaadka inta cuqaasha ah caqliga leh alcaalamuun alcaalam maa siwa allaah allaha wixii ka soo haray oo makhluuqaadkiisa waa caalam la dhahaa waxaa soo hoosgelaa marka buurihii badihii geedihii dhagxaantii dadkii xayawaanaadkii malaa'igtii jinkii insii kulligo soo hoosgelayaan caalam baa laisku yidhahdaa intaas laakiin caalamuun marka la yidhaahdo waa inta caqliga leh bes haddaba caalamuun marka mufrad ma leedahay waa su-aale mufrad ma leedahay alcaalamuun mufrad ma laha oo mufradkeeda waa caalamaa la dhaho haddi see loo dhihi karaa mufradka oo caalam aan ka dhignay iyo caalamuun labadooda yaa gudaweyn ya caalamkii baa gudaweyna mufradka aan ka dhignay haddee mufradku inuu jamaca ka guda weynaado lama rabo waxaa la rabaa jamaca inuu badnaadaa la rabaa haddana caalam iyo caalamuun waxaa badan caalam baa badan macnaha ma fahamteen mise lama fahmin xabnuuraye waxaan dhahnay alcaalamuun maxaa diiday in la yidhahdo waa jamcu lmudakar saalim oo xaqiiqa mufradkiisana waa caalam la dhaho maxaa diiday sababtu waxay tahay haddii aan nidhaahno mufradku waa caalam horta caalam muxuu yahay alcaalam huwa maa siwa allah waxaa soo hoosgalaa marka wixii caqliga lahaa iyo waxaan caqliga lahayn waa gudaweyn yahay marka caalamuun oo jamaca aan rabna inaan ka dhignana waa caalamkii qeyb ka mid ah oo ah inta caqliga leh jamiicu maa siwa allah ma ahayaa maa siwa allaah oo ah inta caqliga leh keliya waxaa la yidhaahdaa alcaalamuun marka kan aan jamaca rabno inaan ka dhigno iyo midka mufradka ayaa ballaaran midka mufradkaa ballaaran mufradku marka jamciinu ku gudawan yahay suurtagal ma tahay suurtagal maaha muslim iyo muslimuun yaa badan labadooda muslimuunaa badan saas daraaddeed waxaa le alcaalamuun laa waaxida lahu min lafdihi mufrad maba lahaba mufraduusan lahayn caalamna mufradga ma dhigi kartid marka caalamna waa sidiisa caalamuunna waa sidiisa marka mufradlaana ku dhacday wa caalamuun iyo caalamuun wa cishruun iyo cishruun cishruunna waan sheegnay sababta loogu diiday inuu noqdo jamculmudakar saalim ile mufrad ma laha oo mufradkiisa waa cashara maa la dhaho haddii la yidhahdo mufradkiisu waa cashara jamcu wuxuu ka kooban yahay saddex mufradii ka badan cashara cashara cashara haddii laisugeym cishruunay noqonayaan maya waxaa la rabaa marka mufradka saddex aba marka la isu geeyo inuu jamca noqdo muslim muslim muslim marka la isugeeyo muslimiin soo noqon maayaan kana sidoo kale inu noqdaa la rabaa cashara cashara cashara marka la isu geeyo inay cishruun noqdaan haddi waa noqon wahayn soo maaha idan mufrad ma laha marka wa cishruun iyo cishruun wamaa bacdahu waxaa ka dambeeya min alcuquud oo cuquudda ah cuquudda waxaa loola jeedaa meesha tiradu ay ka guntanto ayaa cuquud laga wadaa waxaa loola jeedaa halaaثuun arbacuun khamsuun situun sabcuun hamaanuun tiscuun intaasaa loola jeedaa wamaa bacdahu min alcuquud intaasu ka wadaa ila tisciin ilaa tisciinka laga gaaro laakiin miya kuma jirta yaa miya kuma jirta ayada casharana kuma jirto waa cishruun iyo tiscuun intaas waaye wamaa bacdu min alcuquud ila tisciin inta laga gaaro wa araduun iyo araduun araduun hamsadeeduna waa fatxisan tahay ra-deeduna waa fatxisan tahay waa jamcu tagsiir oo sidii jamcu lmudakaru saalim loo icraaba jamcu tagsiir maxruufa lagu icraabi jira mise xarakaad ya xarakaad laguma icraabi jirin in xarakaad lagu icraabay ahayd laakiin waa shaadoobay xuruufaa lagu icraaba ilaan jamcu lmudakaru saalim waxaa la rabaa mufradkiisa inuu badbaado mufradkiisuna wuxuu ahaa ardun bisukuuni raa ee ardun ma ahayn ardun haddana isbedelaa dha isbedelka dhacay muxuu yahay raadiyaa la fadxiyey raadiyaa la kordhiyay markaasa waxaa la yidhi araduun jamcu taksiir inuu yahay marka mashakiya ku jira waa jamcu taksiir laakiin waa jamcu taksiir sidii jamcu mudakar saalim loo icraaba saas daraaddeeda waxaa leeyahay waa mulxaq waa la fahmi soo maaha wa araduun iyo araduun oo loola jeedo dhulalyaal dhulal araduun dhulal wa sinuun iyo sinuun sinuun waa jamcu sanatin sanadana in loola jeedo laba-iyo tobanka bilood waa muxtamil waxaa kaloo muxtamila in loola jeedo abaar abaarta ilan sana waa la yidhaahdaa haddaba sinuun waa jamcu tagsiir sida jamculmudakar saalim loo icraabay oo kalea loo icraabay oo xuruuf waa lagu icraabay saas daraaddeed buu mulxaq u noqday ilaan mufradkiisa siintiisu way kor dhigan tahay soo ma jeedid sanatun way kor dhigan tahay jamciina waxaa la yidhaahda sinuun jamcu tagsiir inuu yahay soo kuuma cadda waa jamcu tagsiir laakiin lagu icraabay xuruuf oo mulxaq looga dhigay jamculmudakaru saalim wa sinuuna iyo sinuun iyo wa baabuhu iyo baabkiisa baabu siniin maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa maa kaana jamcan sinuun waxaa baab u ah maa kaana jamcan wixii jamca u noqda lihulaasiyin hulaasi xudifat laamuhu laamjiisha la jaray wa cuwida canhaa ciwadna looga dhigay haa taaniisi walam yukasar aana jamcu tagsiir uusan gelin maa kaana jamca lihulaasiin xudifat laamuhu wa cuwida canhaa haa u taaniisi walam yukasar tusaale ahaan cidatun oo ciduun la yidhi waxaa kale oo ka mid ah cizatun oo la yidhaahday cizuun haddaba sinuun baabkiisu waa hulaasi kasta oo laamtiisa la jaray sinuun markeedii hore la soco waxay ahayd sanawun hadda sanatun soo ma aha sanawun bay ahayd waxa faa-ulkelimaha u ah waa siinta waxa caynta u ahna waa nuunta waxa laamulkelima ahna waa waawdi waawdi inta la jaray ayaa meeshii waawda waxaa la keenay ta marka waxaa leeyahay xudifat laamuhu wa cuwida canha haautaniif haautaniif baa booskeedii la dejiyey laamta la jaray wax kastoo sidaasa marka waa layaha baabu sinuun cidatun markeedii hore cidawun bay ahayd laamtii baa la jaray booskiina waxaa la keenay taautaniif markaasa waxaa la yidhaahday cidatun baa layidhi markii la jamcinaana sida sinuun oo kale waa le ciduun baa leeyahay ma fahanteen wa baabuhu iyo baabkiisa marka waxaa nidhi maa kaana jamcan lihulaasiin xudifat lam wacuuda canha awtanis walam yukasar aana la tagsiirinin waxaa jira hulaasi laamtiisa la jaray oo haa-utaaniisna ciwad looga dhigay laakiin kan aan mulxaq looga dhigin oo baabu sinuun aan soo gelin liannahu jamcu tagsiir jamcu tagsiir uu leeyahy marka asalkiisu isaga laabtay waxaa lagu cidhaaba marka xarakaad waxaa ka mid ah shafatun asalkeeda uu ahaa shafawun uu ahaa maya asalkeedu wuxuu ahaa shafhatun buu markeedii hore u ahaa shafhatun ilan shifaha baa lagu jamciyaa la dhihi maayo marka sinuun buu baabkiisa soo gelaya ilan jamcu tagsiir buu leeyaho jamcu tagsiirkiisuna waa shifaah jamcu tagsiirkiisa shifaah buu noqday yaa shaatuna waa la mid ayadana shaatuna waa la mid jamcu tagsiir bay leedaho jamcu tagsiirkeeda waa shiyaah shaatun sawrida ma aha shiyaah jamcu tagsiir ay leedaha marka sinuun baabkeeda soo geli maydo haddaba waxaa soo gelaa kullu hulaasiin xudifat laamuhu wa cuwida canhaa haa u taaniisi walam yukasar laakiin waa inuusan jamcu tagsiir lahayn yaa wa ahluun waxaa kale oo mulxaqaadka soo gela ahluun ahluun waa reero waa jamcu ahlin maxaa u diiday haddaba inuu jamculmudakaru saalim oo xaqiiqa a noqdo waxaa u diiday jamcu lmudakaru saalim waxaa laga bineeyaa ama sifo ama calam isim calam ah sida zayd oo kale ama sifo sida qaa'im iyo qaacid iyo saajid zayd zayduun waa la dhahaa khaalid khaaliduun waa la dhahaa sifana waa laga dhisaahoo qaa'im qaa'imuun waa la yidhahaa saajidna saajiduun waa la dhahaa labadaas meelood keliya ayuu jamculmudakaru saalim ka dhismaa ama isim calam ah ama sifo ahluun labada midna ma aha marka ahluun calamna ma aha sifana ma aha saas daraaddeed bay marka mulxaq u noqotay ma fahamteen mulxaqa waxaa ka dhigaa meeshii jamculmudakaru saalim laga dhisi jiray oo calamka ahayd ama sifada ahayd midna kama tirsanaa waa ahluun iyo reero iyo wawaabiluun iyo waabiluun oo ah jamcu waabil oo ah roobka tirada badan almadaru alkhasiir asna waa sidoo kale calamna ma aha sifana ma aha wa cilliyuun iyo cilliyuun cilliyuun waa jamcu cilliyin maxaa u diidaa jamculmudakar saalim xaqiiqa inuu noqdo waxaa u diidaa jamculmudakaru saalim markuu ugu yar yahay waa saddex mufradoo la isu geeyey soo maaha cilliyuun haddaba waa meel magaceed hal meela cilliyuun lagu magacaabay hal meel keliya cilliyuun la dhahaa waxay ka dhigan tahay annagoo nin u bixinay zayduun zayduun aa nin u bixinay ama nin aan khaaliduun u bixinay hadhow haddii la icraaba waxaa leeyahay waa marfuuc calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can dama liannahu mulxaqun bijamci lmudakari saalim maxaa jamc mudakar mulxaq looga dhigay haddee zayduun marka le asalkeedu waxay saddex zaydi ka badanoo la isu geeyay haddana waa hal xabo waa hal xabo marka maa sumiya bihi baa la yidhaahdaa waa jamac hal meel ama hal nin lagu magacaabay maa sumiya bihi ma fahanteen way kala duwan yihiin marka zeydyaal oo tiro badan oo aad tidhaahdo jaaa zayduun sidaa u icraabe iyo hal ninoo zayduun loo bixiyey sidaa u icraabay way kala duwan yihiin kuwa jamca ah jamcu mudakar saalim xaqiiqa ka dhigay kana mulxaqa uga dhigay liannahu waa hal xabo marka ciliyuun waa sidoo kale hal meel baa waxaa lagu magacaabay ciliyuun oo ah meesha dadka muuminiinta ah naftooda la geeyo markay dhintaan وعليون يعليون والله أعلم مركز كجوه